ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa saddexda bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah dalka iiraan oo ay weli ka soconayaan dibadbaxyo xooggan xukuumadda shiicada ah oo duqeyn ka bilowday gobolka kurdistaan tirada dhimashada oo ku dhow boqol ruux iyo dacwad oogaha guud ee dalkaas oo ciidamada booliiska ugu baaqay inay laayaan dadka ka soo horjeeda dowladda warbixin ku aadan xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka iiraan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa inshaa allah waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda faransiiska oo xirtay in ka badan labaatan masjid oo ku yaala gudaha dalkaas maraykanka oo xukuumadda suudaan uga digay cawaaqib xumada ka dhalan karta dhismaha xarun milatari oo uu ruushku doonaya inuu ka hirgeliyo xeebaha dalka suudaan ku dhowaad labaatan ruux oo ku dhimatay dalka morocco kadib markii ay cabeen khamri sumaysan xasan shiikh oo adis ababa kula kulmaya abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha itoobiya isagoona raaligelin ka bixinaya hadallo uu bilo ka hor ka jeediyey kulan uu la qaatay hogaamiyaha masar sawaariikh lagu garaacay qaybo ka mida magaalada baqhdaad iyo xarunta baarlamaanka ee xukuumadda ciraaq toddoba iyo toban ruux oo ku dhimatay dab ka kacay maqaaxi ku taalla dalka shiinaha iyo xukuumadda washington oo muwaadiniinteeda ku sugan ruushka ku amartay inay si deg deg ah uga soo baxaan dalkaas qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka safiirka maraykanka u fadhiya dalka suudaan ayaa xukuumadda khartuum uga digay wararka sheegaya inay ruushka u ogolaatay sidii uu saldhig milatari kaga samaysan lahaa xeebaha bari ee dalka suudaan waraysi uu siiyey wargeeska tayaar ee kasoo baxa dalka suudaan ayuu safiirka maraykanka u fadhiya dalkaasi kaga hadlay wararka sheegaya in xukuumadda khartuum ay ku howlan tahay sidii ay ruushka ugu ogolaan lahayd inuu saldhig milatari ka samaysta xeebaha dalkaas waxaan la soconaa wararka sheegaya in ruushka uu doonaya inuu fuliyo heshiis hore oo uu la galay madaxweynihii hore ee suudaan cumar xasan al bashiir sanadkii labakuntodobayotobanka si loo dhisa xarun ciidan oo badda ah taasoo laga hirgelinaya dekadda boort ayuu yidhi godfari oo ah safiirka maraykanka u fadhiya dalka suudaan muhiimaddu waxay tahay inaan dhahno go-doonka la geliyey dowladda ruushka iyo madaxweynaheeda faladimir putin waa mid sii kordhay wakhtigan la joogo tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu duulaan aan marmarsiyo loo haynin uu ku qaaday dalka yukrain ayuu sii raaciyey hadalkiisa afar iyo labaatankii febraayo ee sanadkan ayay ahayd markii xukuumadda moscow ay weerar ballaaran ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee ukraine taasoo sababtay in dowladda maraykanka iyo kuwa reer galbeedka ay cunqabataymo dhaqaale oo daran ay kusoo rogaan xukuumadda moscow godfrey ayaa waxa uu ka digay haddii ay dowladda suudan go-aansato inay horay usii wada dhismaha xaruntan ama ay dib uga wada hadlaan iyaga iyo ruushka ay tani dhaawici doonto masaalixda suudaan ayna ka dhalan doonto cawaaqib daran waa sida uu hadalka u dhigaye tani ayuu sheegay inay sidoo kale keeni karto in go-doon dhan weliba ah la geliyo dowladda suudaan haddii ay fuliso danaha uu ruushku ka leeyahay dalkaas ee ku aadan xarunta milatari ee uu doonayo inuu ka dhisto xeebaha dalka xukuumadda washington ayuu sheegay inay doonaysa inay shurako la noqoto suudaan ayna ku rajo weeyihiin sidii saaxiibtinimo wanaagsan ay u dhexmari lahayd labada dhinac sidaasi darteedna loo baahan yahay in la ilaaliyo cilaaqaadka ka dhexeeya maraykanka iyo suudaan horaan ayay ahayd markii dowladda ruushka ay ku fashilantay dekad iyo saldhig milatari oo ay ka rabtay waddanka suudaan kadib markii ay faragelin ku samaysay xukuumadda washington taasoo xaliif dhowla ah madaxa milatariga ee xoogga ku qabsaday talada waddankaas dhisida saldhigaas oo ay xukuumadda moscow ku dhawaaqday laba sano ka hor ayaa noqon lahaa kii ugu horreeyey ee rasmi ah oo ay dowladda ruushka ku yeelata qaaradda afrika si ay mandiqada ugu ciriiriso wadamada shiinaha maraykanka faransiiska iyo dalalka kale ee ku jira isbahaysiga nato kuwaasoo ku tartamaya kheyraadka dabiiciga ah ee ay hodanka ku tahay qaaradda afrika dadka sida dhow ula socda gorgortanka u dhexeeya moscow iyo khartuum ayaa sheegaya in hadalhaynta mashruucan uu soo bilowday dhammaadkii sanadkii laba kun iyo labaatanka heshiiskan ayaana haddii qalinka lagu duugi lahaa ka dhigan in ruushka uu lugta la helay mandiqad istaraatiiji ah maadaama uu doortay magaalo xeebeed ku teedsan badda cas taasoo ay ka walwalsan yihiin madaxda ameerikaanka ah inuu kusoo bandhigo awoodiisa isagoo weliba ka samayn doona meelo ka baxsan badda loo yaqaano hindian ocean الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan dalka iiraan waxaa weli ka soconaya dibadbaxyo xoogan xukuumadda shiicada ah ayaa duqeyn ka bilowday gobolka kurdistaan iyadoona tirada dhimashada ay ku dhowdahay boqol ruux cabdisamed cabdulaahi ayaa warbixintan ku eegayaa waddanka iiraan waxaa cirka isku sii shareeray kacdoonnada rabshadaha wata ee looga soo horjeedo hogaamiyaha shiicada ee talada waddanka gacanta birta ah ku haya wararka ka imaanaya magaalada tahraan ayaa sheegayeen boqolaal kun oo shacaba dibadbaxyaal ah ay taagan yihiin wadooyinka magaalooyinka waxayna dhigayaan isku soo baxyo ay rabshadaha reereeyeen ciidamada booliiska sida milatariga u tababaran iyo sirdoonada ayaa si aadaha u qamcinaya dadka islaaxiyiinta ah ee diidan nidaamka imaamyada shiicada ah ee talada iska haystay tan iyo dabayaaqadii toddobaatameyadii saraakiil mucaarad dibad joog ah ayaa waxay sheegeen in ciidamada ilaalada kacdoonka ay toogasho ku dileen haweeney da-ah xilli ay ka qayb qaadanaysay dibadbaxa ka dhanka ah dowladda war rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda tahraan ayaa lagu sheegay in rabshadaha ka socda waddanka ay gadaal ka horinayaan waxay ugu yartay cadowga iiraanna way ula jeedo dowladaha reer galbeedka iiraan waxay si gaar ah u eedeysay dowladaha ingiriiska iyo maraykanka oo ay ku sheegtay inay qarash ku bixinayaan kicinta dadka shacabka si loo majixaabiyo nidaamka uu madaxda ka yahay khumeyni cali waxaa loo yeeray safiirada ingiriiska iyo norway u fadhiya magaalada teheraan iyadoona wax laga weydiiyey caddeemo ay bixiyeen madaxdooda sida ay faafisay wakaaladda wararka rasmiga ah kacdoonnadu waxay bilowdeen isbuuc ka hor markii la dilay gabar dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray mahsa al umeyni oo labiiyo labaatan jir ahayd balse markii dambe kacdoonnada ayaa waddanka wada camimay waxaana ka wada qayb qaadanaya dadka sunniyiinta ah ee qamcinta kala kulmayay nidaamka shiiciga ah iyo kuwa shiicada intaba maamulayaasha shiicada waxay sheegayaan inay daminla yihiin kacdoonkan oo ahaa midkii ugu weynaayay dalka ka dhaca muddo sanada ah ilaa koob iyo toban magaalo ayay dibadbaxyadu ka socdaan meelaha qaarna waxaa lasoo sheegayaa in iska horimaadyo hubaysan ay ka dhacayaan xogihii ugu dambeeyey ee khasaaraha ayaa sheegayeen dhimashadu ay ku dhowdahay boqol ruux kuwaasoo ay ku jiraan ciidamada ammaanka dhaawacyada ayaana aada u badan waxaana intaa dheer in xabsiga la dhigay kun boqol iyo konton ruux oo kamid ah dibadbaxyaasha maalintii sabtiga dibadbaxyo lagu taageerayay kacdoon wadayaasha iiraan ayaa ka dhacay dowlado dhowr ah sida kanada maraykanka biljamka iyo holand xeer ilaaliyaha guud ee dowladda iiraan qulaam xuseen muxsin ayaa axadii sheegay in dibadbaxyada ay yihiin jaraa'im waaweyn oo sababi kara in xukuno daldalaad ah lagu soo ogo kuwa hogaaminaya uu ku sifeeyey kuwa u sacyinaya duminta nidaamka shiiciga ah ee dalka ka jira ulaam ayaa ugu baaqay ciidamada booliiska iyo laamaha ammaanka inaysan sahashan dibadbaxyada kusii xoogaysanaya guud ahaan dalka iiraan kuwaasoo xaalad khatar ah geliyey xukuumadda shiicada ah ee iiraan ibraahim ra'iisi oo ah madaxweynaha xukuumadda shiicada ee iiraan ayaa markii ugu horeysay wuxuu ka hadlay xaaladda cakiran ee uu dalka ku jiro wuxuuna ammaan u jeediyey islamarkaana difaaciyey ciidamada ammaanka ee qamcinta ku haya bulshada kelimad uu kaga hadlayay geerida gabadhan ayuu sheegay in dhammaan ay la murugsan yihiin dilkeeda wuxuuna tilmaamay in dhakhaatiirta caafimaadka ay hadda baaritaan ku hayaan sababta ka dambeysay geerideeda maalmaha soo socdana ay warbaahinta la wadaagi doonaan xogteeda oo dhammaystiran wuxuu ku adkaystay inay daruuri tahay in la sugo taqriirka kama dambeyska ah ee ku aadan sababta ka dambeysay geerida gabadhan isagoona ku goodiyey inaan sinaba loo aqbali doonin fawdada iyo dibadbaxyada ka soconaya dalkiisa ra-iisi ayaa difaacay ciidamada ammaanka ee xukuumadda shiicada ah ee iiraan ee qamcinta iyo xariga ku haya bulshada dalkaas labadii toddobaad ee lasoo dhaafay wuxuuna yidhi ciidamada ammaanka sida booliiska iyo kuwa nabadgelyada waxay naftooda u horayaan sidii ay dalkan ammaan uga dhigi lahaayeen ciidamada ammaanka ayaa xabsiga dhigay faa'iisa haashimi oo ah gabar uu dhalay haashimi rafsanjaani oo ah madaxweynihii hore ee xukuumadda shiicada ee iiraan taasoo lagu eedeeyey inay ka qayb qaadanaysay kacdoonada ka socda gudaha waddankaas wakaaladda wararka ee iiraan tasniim ayaa baahisay in faa'iisa haashimi gabadha uu dhalay madaxweynihii hore ee iiraan loo xiray inay taageertay islamarkaana ka qayb qaadanaysay kacdoonada ka socda dalka iyadoona haweenka ku boorisay inay sii wadaan dibadbaxyada arrinkaas oo faldambiyeed ka ah gudaha dalka iiraan xiisadda ayaa isku badashay dagaal caalami ah oo ka dhex qarxaya kooxaha hubaysan ee ku sugan gudaha dalka iiraan oo garab ka helaya shacabka kacdoonka wada iyo xukuumadda shiicada ee iiraanna oo ay hadda xaaladu ku adag tahay dowladda ayaa bilowday duqeyn ay ka fulinayso gobolka kurdistaan halkaas oo ay ku xoogan yihiin kooxo mucaarad ah oo kasoo horjeeda xukuumadda tehraan waxaana duqeymahan ka dhashay khasaare kala duwan ugu yaraan sagaal ruux ayaa ku dhintay soddon iyo laba kalena way ku dhaawacmeen duqeymaha ay xukuumadda ku garaacday xarumo ay ku sugnaayeen axsaabta kurdiyiinta ee mucaaradka ah kuwaasuu ku yaala gobolka kurdistaan war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee gobolka kurdistaan ayaa lagu xaqiijiyey dhimashada sagaal ruux oo lagu dilay duqeymaha ay diyaaradaha xukuumadda shiicada ee iiraan ka fulinayaan gobolka iyo dhaawaca soddon iyo laba kale kuwaasoo hadda lagu dabiibayo goobo caafimaad mas-uul ka tirsan maamulka gobolka ayaa dhankiisa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan kuwo shacab ah maamulka gobolka oo xukuumad goonisutaag ah isugu yaray ayaana cambaareeyay duqeymaha ay xukuumadda ka wado halkaas kuwaasoo ay sheegeen inay wax u dhimayaan madax bannaanida gobolka kurdistaan duqeyntan ayaa kusoo hagaagaysa kadib markii xukuumadda tehraan ay mucaaradka hubaysan ee kurdiyiinta ku eedeysay inay iyagu ka dambeeyeen rabshadaha ka socda dalka si gaar ah waqooyiga galbeed ee dalka iiraan halkaasu ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee kurdiyiinta ah kuwaasoo tiradooda lagu sheego toban milyan oo ruux ila wareedyo kurdiya ah oo kasoo jeeda dalka ciraaq ayaa waxay sheegeen in duqeymaha loo adeegsaday diyaarado daroonis ah kuwaasoo ay bartilmaameydsadeen ilaa toban xarumood oo ay maleeshiyaadka kurdiyiinta ku leeyihiin mandiqadda waxaana loo yaqaanaa mandiqada suleymaaniya duqeymaha soo dhacay subaxnimadii shalay ayaan tafaasiil dheeraad ah kasoo bixin
تدك إيران بالمدفعية معاقل الأحزاب الكردية المسلحة شمالي أربيل بعمق 15 كيلومترا طائرات تخترق أجواء العراق الحدودية وتصل إلى السليمانية عمودية وأخرى بلا طيار خطوة تحاول من خلالها حرف النظر عن مظاهرات لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد taliska milatariga ee iiraan ayaa si rasmi ah u sheegtay duqeymaha lala bartilmaameedsadaya xarumaha maleeshiyaadka kurdida bayaan ka soo baxay taliska islamarkaana uu baahiyey telefishinka rasmiga ee xukuumadda tehraan ayaa lagu sheegay inay sii socon doonaan duqeymaha ilaa laga soo afjaro khatarta ka taagan dalka si wax ku ool ahna looga guulaysto kooxaha ay ku tilmaameen inay argagaxsan yihiin kuwaasoo wax weliba oo dhaca mas-uuliyadooda ay iyagu leeyihiin ayaa lagu yidhi bayaan uu baahiyey telefishinka dowladda waxaa loogu yeero beesha caalamka iyo hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa si aad ah u cambaareynaya waxa ka socda gudaha dalka iiraan mas-uuliyadoodana ay leedahay xukuumadda oo ay sheegeen in ciidamadeeda ay fasax u siisay qamcinta bulshada dowladaha reer galbeedka ee uu maraykanka ugu horreeya ayaa dhankooda soo saaraya bayaanaad isdabajoog ah oo ay ku dhaleeceynayaan xaaladda ka jirta iiraan maraykanka oo arrintan fursad u arka horeynayo xurguf kala dhexaysay xukuumadda shiicada ee iiraan ayaa isku dayiyey inuu sii horiyo colaadda isagoona ku baaqayay in cadaadis xooggan iyo cunaqabateemo hor leh lagu soo rogo iiraan xaaladda ayaa faraha kasii baxday waxayna dibadbaxidu ku fideen gobollo badan oo ka tirsan dalka iiraan xili weliba ayaana la filan karaa in khasaaraha dhimashada uu sii kordho maadaama caasimadda iyo gobollada kale dalka ay si isku mid ah uga socdaan iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo dadka kacdoon wadayaasha ah
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed daahir ayaa soo jeedinaya dowladda faransiiska ayaa sii wada tillaabooyinka ay ku xidhayso masaajidda ku yaala gudaha dalkaasi iyadoona labadii sano ee lasoo dhaafay albaabada la isugu dhurtay in ka badan labaatan masjid wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda baariis ayaa bilowday qaadashada go'aan lagu xidhayo masjidkii ugu dambeeyey oo qayb ka ah kuwa ay xukuumadda bartilmaameedsatay xamladan ayaana socotay muddadii labada sana ah ee lasoo dhaafay masjidkii ugu dambeeyey ee la xidhay ayaa waxaa dowladda faransiiska imaamka masjidkaasi ay ku eedaysay inuu yahay mid xag jir ah uuna iska horkeenayo mujtamaca faransiiska wargeyska lifigaro iyo kanaalka b f m oo labaduba ka soo baxa faransiiska ayaa sheegaya in xamladan lagu xidhayo masaajidda ay wasaaradda arrimaha gudaha ka bilowday mandiqadda baasriin waxaana marka laga yimaado ciidamaha xagjirnimada ay wasaaraddu sheegtay in imaamyada masaajidda ay sidoo kale ku howlanaayeen arrimo ka dhan ah dowladda dalkaasi wasiirka arrimaha gudaha faransiiska ayaa shalay war qoraal ah oo uu ku soo daabacay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay inay sii wadi doonaan la dagaalanka waxa uu ugu yeeray islaamka xag jirka ah islamarkaana uu yahay amar madaxweyne waxa uu hadalkiisa sii raaciyay in ciidamada faransiiska ee albaabada isugu dhufteen ilaa labaatan iyo saddex masjid oo muslimiintu leeyihiin oo ku yaala gudaha faransiiska ninkan ayaa ka mid ah madaxda faransiiska kuwooda ugu liita marka laga hadlayo in ceebka ay u qabaan islaamka iyo muslimiinta waxa uuna had iyo goor booriya in muslimiinta laga sifeeyo faransiiska mashruuc ay sanadkii lasoo dhaafay meel marisa xukuumadda baariis ayaa dhigayay in la xiro masaajid badan oo ku yaala gudaha dalkaasi gaar ahaan mandiqadda baasriin waxaana hadda xiran inta badan masaajidii ku yaalay gobolkan sidoo kale xeerka ay soo saartay dowladda faransiiska ayaa dhigaya in dabagal lagu sameeyo masaajidda iyo madaxda mas-uulka ka ah waxa uuna sidoo kale beegsanayaa hay-adaha rayidka ah ay leeyihiin muslimiinta ku nool gudaha dalkaasi intaasi kuma aysan ekaysan waxa uu xitaa faragelin ku sameeyey waxbarashada ubadka muslimiinta kuwaas oo loo diiday in guryaha wax lagu baro lana geeyo iskuullada ay gacanta ku hayaan ganada faransiiska haweenka muslimaadka ah ayuuna sidoo kale xeerkan u diidayaa inay xijaabka la soo galaan iskuullada ku yaala dalkaasi maadaama jaamacadaha horaanba looga mamnuucay dhinaca kale ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhimatay dalka morocco kadib markii ay qamri sumaysan cabeen warbaahinta dalka morocco ayaa ku waramaysa in sagaal iyo toban ruux ay ku dhinteen ka gadaal markii ay cabeen khamri sumaysan taas oo sababtay dhammaadka noloshooda ciidamada booliska dalkaasi ayaa magaalada al qasrul kabiir oo dhacda waqooyiga morocco waxa ay ku xidheen nin afartan iyo sideed sano jir ah kaas oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa falkan ay ku dhinteen sagaal iyo tobanka ruux islamarkaana uu isagu iibinayay khamriga sagaal iyo toban ruux ayaa ku dhintay khamri ay cabeen waxa uuna falkan ka dhacay magaalada al qusrul kabiir sidaasi waxaa lagu daabacay warbaahinta gudaha dalkaasi mas-uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee morocco ayaa sheegay inay jiraan dad kale oo ay xaaladoodu liidato kuwaas oo ku saamoobay khamriga sumaysan ninka la xiray ayaa waxaa la weydiinayay su-aalo ku saabsan qaabka ay u dhaceen iyo ka warqabkiisa ku aadan sunta lagu daray khamriga dhinaca kale xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha etoobiya madaxweynaha dowladda federaalka iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa socdaal ku tegay magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa madaarka magaalada adis ababa kusoo dhoweeyey abiye axmed iyo tiro wasiire etoobiyaan ah socdaalka xasan sheekh ayaa salka ku haya sidii uu madaxda xabashida uga raaligelin lahaa hadallo uu bil ka hor sheegay waqti uu kulan la qaadanayay madaxweynaha masar kolkaas oo uu sheegay in soomaaliya ay ka soo horjeedo biyo xireenka etoobiya ee ka dhisay suubiga niil geesaska alsawaariikh ayaa lagu garaacay qaybo ka mid ah magaalada bakhdaad iyo xarunta baarlamaanka ee xukuumadda ciraaq ugu yaraan afar ruux oo midi u yahay sarkaal saddex kalena yihiin ciidamo ka tirsan xukuumadda ciraaq ayaa ku dhaawacmay madaafiic lagu garaacay halka loo yaqaano mandiqada cagaaran ee ku taala magaalada bakhdaad ee caasimadda dalkaasi iyadoona kulan deg deg ah ay yeesheen baarlamaanka xukuumadda bayaan ka soo baxay hay-adda nabad sugidda ee dalka ciraaq ayaa lagu sheegay in mandiqada ay martigelisay weerar sawaariikh ah islamarkaana ay ku soo dhaceen ilaa saddex gantaal bayaanka ayaa intaasi ku daray in mid ka mid ah sawaariikhdaasi uu ku dhacay afaafka hore ee xarunta baarlamaanka ciraaq waa taasi mid sababtay dhaawaca sarkaalka iyo saddexda askari ee ka tirsan ciidamada ammaanka marka laga yimaado dhaawac waxa ay gantaalada geysteen burbur dhowr gaadiid ah oo yiilay nawaaxiga xarunta waxaana intaa dheer in qaybo ka mid ah dhismaha xarunta uu iyana burbur xoogan soo gaaray sawaariikhdan ayaa waxaa barbar socda iska hormaadyo dhexmaray ciidamada ammaanka iyo dad dibadbaxyaal ah oo ka dhacay isla mandiqada waxaana la maqlayay dhawa qarsaas iyo walxaha qarxa oo dhinacyada ay isku adeegsanayeen dadka dibadbaxyada dhigay ayaa la xaqiijiyay inay waxyeello soo gaareen waxaana goobta la keenay ciidamo badan si ay isku hor istaagaan mudaaharaadayaasha balse waa ay xakameyn waayeen oo waxay dadkaasi gadoodsan adeegsanayeen dhagxaan ay kusoo tuurayeen ciidanka magaalada bakhdaad ee caasimada dalka ciraaq ayaa waxaa iyana ka taagan xaalado jahawareer siyaasadeed ah iyadoona kulanka baarlamaanka looga doodayo arrimahaasi dalka ciraaq ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka taagnaa khalalaaso siyaasadeed iyadoona ay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ka dhaceen iskahormaadyo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dad taageersan wadaadka shiiciga ah ee muqtada al sadar inta la xaqiijiyey toddoba iyo toban ruux ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen dab xoogan oo ka kacay maqaaxi ku taala waqooyi bari ee dalka shiinaha sida ay shaaciyeen madaxda dalkaasi dabkan ayaa waxa uu ka kacay maqaaxi ku taala magaalada tashaniston waxaana bayaan ka soo baxay xukuumadda beijing lagu xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay dabka wax yar un kadib markii uu dabku kacay ayaa waxaa goobta soo gaaray qolyaha dabdamiska ah iyo kuwa gurmadka degdega ah iyagoona in muddo ah kadib ku guulaystay daminta dabka oo ay ku dhinteen toddobiyo toban ruux wararka ayaa intaasi ku daraya in dadkii dhaawacmay loo qaaday isbitaal madaxda dalkana ay wadaan baaritaanno ku aadan sababta ka dambaysa dabkan ugu dambayntiina maraykanka ayaa muwaadiniintiisa ku amray inay isaga soo baxaan dalka ruushka maalintii shalay war ka soo baxa wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa walaac xoogan looga muujiyey dadka ameerikaanka ah ee haysta dhalashada dalka ruushka kuna sugan gudaha dalkaasi wasaaradda ayaa sheegtay in walaaceeda ay qabto uu yahay in xukuumadda moscow ay dadka ameerikaanka ah u isticmaasho inay ka caawiyaan dagaalka ay ka wado dalka ukrain kaas oo ah mid sii daba dheeraaday ruushka waxaa laga yaabaa inuu diido aqoonsashada dadka ruushka ah ee haysta dhalashada labaad ee maraykanka islamarkaana uu ka hor istaago inay adeegsi ka helaan qunsuliyadaha maraykanka isaga oo diidan inay dadkaasi ka dhoofaan dalka ruushka isagoo tillaabadaasi ula jeeda inuu dadkaasi u isticmaalo inay ka mid noqdaan ciidamada kaydka ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka sidoo kale waxay xukuumadda washington muwaadiniinteeda uga digtay inaanay u safrin dalka ruushka iyadoo qof kasta oo haatan ku sugan ruushka usoo jeedisay inuu dalkaasi uga soo baxo sida ugu dhaqsiyaha badan hadalka ka soo yeera wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale muwaadiniinta ameerikaanka ah ee ku sugan ruushka looga dalbaday inay ka fogaadaan dhammaan isku soo baxyada siyaasadeed iyo kuwa bulsho ayna iska ilaaliyaan inay sawiro ka qaadaan ciidamada ammaanka xilliyada ay socdaan mudaharaadyada maadaama ay sheegtay in xukuumadda moscow aysan ilaalinaynin wax xuquuq bini'aadanimo ah ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي البلوى وفي السماء سلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله